amaantis maamulka wajeer laga bilaabay barnaamijka ay dhallinyarada shaqada gacanta ku qabanayaan ee nadaafadda ee loo yaqaano kaasi mtani kaasoo dhallinyaro badan ay ka faa'iidaysteen barnaamijkani tan iyo markii uu soo bilaabmay barxadda qurixi ayaa xadhigga looga jiray iyadoo dhallinyaradii halkaasi ka soo wada qaybgalay ee barnaamijkani fulinayeen loogu baaqay inay shaqadooda si wanaagsan u qabsadaan guddoomiyaha xaafadda township ayaa inooga warbixiyey mashruucan wejigiisa iyo dhallinyarada shaqa ahaan maanta bilaabayso barnaamijkani tir ahaan inta ay yihiin iyo sidoo kale xilligii uu soo bilaabmay waxaa la dhahaa cabdicasiis maxamed shire chief township maanta waxaan ku faraxsannahay mashruucii kaazimitani oo dhallinyaradii oo daha maarata laga furay taasoo maaratay waa wareegii saddexaad oo daha laga maarata laga qaad qariiba afar kun iyo shan boqol waay dhallinyarada oo waxay u kala baxaan gurub e iyo gurub b marka hadda waxay soo shaqeeyeen maarata toban biray soo shaqeeyeen ilaa jimcaday ku egtay waxaa marka wareegii labaad qaadanaa gurub b marka dhallinyaradaasna way ka faa'iidaystaan taasoo maaragtii marka hore dhallinyaradii oo maarata iskaabul ahay xoogoo yar maarata wax yar ay ku yara dhaqaaqaan ay maaragtii ay ka helaan taasoo maaragtii ka reebaysa xagga maaragtii muqaadaraadka ama waxyaalo kale ay ku dhaqmaan shaqada waxaa weeye waa nadiifinta magaalada maarata jididka hosbitaalaha xafiisaha meelaha wasaqda oo dhammaala laamiga marka dhalintan waxaa lagu wada qoray kulli jia county kulli marka maanta waxaa ka maaragtay daha ka qaaday kusimaha magaalada maaragtay sisiga ku-xigeenkiisa mister cumar benja marka walaal waxaan leeyahay triibka hore siday ugu faa'iidaysteen haddana ka faa'idaysteen waxaa triibka hore sideed bilood ee maaragtay shaqadan ay socotay dad badanaa ka faa'iida dhalinyaro badan kuwa qaar dukaamay ka furteen kuwa qaar mashruucyo badan ay ka furteen kuwa qaar guryaha guryaha ku dhisteen marka way sacdaysaa marka aad ugu faa'idaystaan leeyahay waxaan maaragtay inta ay socotaa ka faa'idaystaan leeyahay dhalinta shaqo kasta waa shaqo marka hadda naftigeeda pastugan waxaa apply garaysay soddon iyo lix kun hadda onlineka kuwii hore ku jiri ilaa wixii hadda cusubnay marka shaqadan alle maaragtay la daraaweynin shaqo faacan waaye shaqo shaqo waaye ama maarata si kasta dadka bulaadinkusta maarata u adeegstaan marka ninkii shaqayna ninka kale maarata fursad waay dulmin shaqada shaqaysa aday ku anfacaysa maaljiif iyo derbi fariis iyo way dhaantaa dhanka kale guddoomiyaha ammaanka bariga wajeer mister cumar benji ayaa dhallinyarada barnaamijkani ka faa'iidaysanaya ugu baaqay in shaqadooda ay si wanaagsan u qabsadaan si shareecada islaamka ogashahayna wakhtigii loogu tiragalay ay bogaan shaqadooda ya kazi mtaani ya wajia kaunti tunafanya kazi hapa, tuna launch kwa Wajia kaunti yote, so leo ni official launch, lakini kazi ilianza kama one week ago. Leo tuko siku ya nane, kesho ndo kutakuwa siku ya tisa. Kwa hivyo kazi imeanza tayari, sisi tu leo tuna tuna launch. Unajua, mnaweza mkafunga ile nikaa, alafu sasa ile ile siku ya kukula mchele na rice na nini sasa leo ni hiyo siku ya kukula tu, lakini nikaa ilikuwa imefungwa kama siku nane zilizopita. Leo tunakulakula alafu kazi iendelee. Kwa hivyo leo ilikuwa tu ni launch, lakini kazi tayari inaendelea. Ile kitu ingine, kabla sijaita mgeni wetu wa heshima, natakana niwaeleze ni kuhusiana na zile figures ambazo tumepewa kama kaunti. Tumepewa figures zimeongezeka. Hii kazi hatutaikani mchezo, tunatakana tufanye kazi. Kama ni masaa manane, unatakana ufanye kazi masaa manane. Hakuna haja ya kufanya kazi masaa mawili na unataka ulipwe mshahara. Nafikiri dini yenu inakataa ya kuwa mtu akule pesa ya bure. Ni haramu kukula pesa ambayo hujaifanyia kazi. Kwa hivyo, kama umeambiwa ufanye kazi masaa matano, fanya hiyo. Kama ni masaa manane, unatakana ufanye hiyo, ndio baadaye unyoshe mkono upewe mshahara.
mid ka mid ah dhallinyaradii ka faa'iidaysatay barnaamijkani kana mid ah dadka hadda shaqada gacanta haya ayaa warbaahinta istaaga warbixiyey dareenkiisa isagoona dhallinyarada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan mashruucani maxamed cabdigeed aa layidhahaa townsh baan ka imaaday supervisor waxaan soo shaqaynay waagi hore sagaal bilood way naga joogsatay waxyaalo badan marka dowladda ay lacagtan siinaysay waxyaala badan ay noo tartay oo dhaneerta ayaga hartay drug abuse meelaha fadhi iyo bangi cabis iyo qamfar cabis ayaga hartay qaar lacag bay helaan iskuula iskaga bixiyeen qaar guryaha ku dhisteen waxyaalo badan ay ku qabsadeen derbi fadhiga way ka reesteen dowladdii markii shaqadii way naga joogsatay haddana way noo soo celisay maantana waxaan iskugu imaanay meeshan wajiha county dhan iskugu imaanay isigaa furay haddana shaqadii waan wadnaa dowladdu way ku mahadsantay marka anigu waxaan leeyahay shaqadan aan la daraabeyn waa shaqo fiican oo wax khtar leh sagaal bira shaqayni shantaa kun aad qaadani wax bay kuu tari marka dhallinyaray shaqadan ninka ku jiro oo heli ha shaqaysta si kastaba ha noqotee ma aha markii ugu horreysay oo barnaamijkani dalkani kenya laga bilaabo isagoo hore dhallinyaro badani ay oga faa'iidaysteen waxaana loogu baaqay dhallinyarada in ay isu soo diiwaangeliyaan barnaamijkani si ay uga helaan dhaqaale cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer